بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد walaalayaal sidii hore loo iclaamiyey waxaa nagu soo food leh bishii barakaysnayd ee dilxija bishaas allah subxaanahu wa tacaala maalmaha uu abuuray iyo saacadaha iyo magaalooyinka uu abuuray iyo bini aadamka uu abuuray wuu kala fadli badnaysiiyey dhulka uu abuuray wuxuu ugu fadli badnaysiiyey maka oo ka fadli badan arada kale cibaadada aad ku samaysaan ay ka fadli badan tahay cibaadada aad ku samaysan meel ka baxsan sidoo kale khalaa'iqda iyo makhluuqaadka waa la kala fadilay ambiyada ayaa ugu fadli badan ayagana waa la sii kala fadilo waxaa loo fadli badnaysiiyey nebiyuna maxamedin sala allahu calayhi wasalam malaa'igta ayaa kala fadli badan allah subxaanahu wa tacaala maalmaha ayuu kala fadli badnaysiiyey oo sayidul ayaam maalinta jimcada laga dhigay bilaha la kala fadli siiyey ramadaan ayaa ugu fadli badan waa bil barakaysan allah subxaanahu wa tacaalana uu ka fidilay bilaha kale oo dhan habeenada waa la kala fadilay habeenka leylatulqadri baa ugu fadliga badan maalmaha alla uu abuuray waxaa ugu fadli badan maalmaha tobanka ah ee bishan dulxija ee nagu soo socota beri dambe ama maaragtay berri dhalanaysa ayaa ayaa ugu fadli badan tobanka ugu horeysa kow ilaa toban allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuu ku dhaartay maalmahaasi waalfajri walayaalin cashri waalshafci waalwatri walleyli idaa yasri allah ayaa ku dhaartay ayaamaha tobanka ah iyo fajarka ayuu allah ku dhaartay ayaamahaas tobanka ah waxaa ay mufasiriintu ku fasireen xadiistana qaarkood ay fasirayaan in loola jeedo maalmaha tobanka ah ee ugu horeysa bisha dilxija wixii alla ku dhaartay macnaheedu waa wax qiimo weyn leh oo alla subxaana wa tacaala agtiisa qiimo weyn ka leh sidoo kale alla subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inay yihiin maalmo macluumaad oo la yaqaano cibaadadeedu ay ka fadli badan tahay cibaadooyinka kale wayudkaru fiiha smullahi fii ayaamin macluumaatin maalmo la garanayo maalmahaasna waxaa lagu fasiray tafaasiirta in ay tahay tobanka ugu horeysa ee bisha dilxija allah subxaanahu wa tacaala camalka wanaagsan ee la sameeyo tobankaasi maalmaheeda waxaa ka fadli badan tobankan soo socota ee bishan dilxija habeen hadday noqoto tobanka ugu dambeysa ramadaan ayaa ugu fadli badan maalin hadday noqoto tobanka ayaa maalmaha ugu fadli badan walidaalika nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiixa waxa uu leeyahay maa min ayaamin acdamu cinda allahi walaa axaba ilayhi alcamalu fiihina min hadihi alayaami alcashra faaktiruu fiihina min altakbiiri waltahliili waltaxmiid wuxuu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam maalmo ka weyn alla agtiisa ma jiraan maalmahaasi allana maalmo uu ka jecel yahay ma jirto maalmahaasi waa maalmaha tobanka ee maalmahaas cibaadada badiya takbiirta allahu akbarsiga tahliisha laa ilaaha ila allahda iyo taxmiidka alxamdu lilaahida badiya ayuu nebigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam xadiis kale nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maa min ayaamin alcamalu asaalixu fiiha axabu ilay ila allahi min hadihi alayaam yacni ayaam alcashar ma jirto allah subxaana wa tacaalaa camalka wanaagsan oo la sameeyo uu ka jecel yahay maalmahaasi tobanka ah saxaabadu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allahi walaljihaadu fii sabiili illaah xataa iga badin wax camal ah oo la sameeyo hana ma ka fadli badan yihiin camalka la sameeye qaala wuxuu yidhi walaljihaadu fii sabiili illahi jihaadka alla dartii loo jihaada xataa ma gaaraya maalmahaas fadligeeda ilaa rajulun kharaja binafsihi wa maalihi qof naftiisii iyo maalkiisii la baxay oo falam yarjic min daalika shay waxba aan la soo harin maahane wixii uu la tegay oo dhan ay maaragtay meeshaasi naftiisiina ku dhimatay maalkiisiina ku baaba'ay oo waxuu la soo noqday aanay jirin qofkaas unbaa ka fadli badan inta kale maalmahaasi camalka la sameeyo ayaa ugu fadliga sala alay slam jaabir wuxuu warinayaa in laga wariyey nebiga inuu yidhi alcashra uu yidhi ina alcashra cashru ladxaa tobanka alle uu ku dhaartay oo qur-aanka uu ku dhaartay waa tobanka adxada oo casharada dulxija ah weye walwitrkuna maalinta walfajri walayaalin cashri washafci walwatri shafciga iyo witrka waa maxay witrka wuxuu ku tilmaamay yowma carafa shafcigana waa maalinta dhabankaahe yowma naxriga ayuu ku tilmaamay waa xadiis weye imaamu axmed iyo keyrkiiba ay warinayaan walaalayaal maalmahaas tobanka ah fadaa'il aad u fara badan iyo xadiis aad u fara badan baa ku soo aroortay nebigu sala allahu caleyhi wasalam riwaayado kala duwan uu ku bayaaniyey camalka iyo wanaagga aad samayso maalmahaasi inaysan la mid ahayn maalmaha kale camalka aad samayso ay ka fadli badan tahay waxa la sameeyo wax alla uu ka jecel yahay maalmahaas camal wanaagsan ood samayso ma jirto cimrigaaga oo yar ayaa lagu kaa maalmahaas fadliga badan ood ka faa'iidaysata wey sidaa darteed waxaa loo baahan yahay maalmahaas yarka ah inaanu ka faa'iidaysano maxaan qabanaynaa maxaan uga faa'iidaysanaynaa ayaamahaas mubaaraga ah ee barakada leh ee cibaadada aad samaysaa aysan u dhigmin maalmaha sanadkao dhan waxaad samaysaa aynan u dhigmin wey waxaa lagaaga baahan yahay marka koowaad inaad badiso dikriga alleh subxaanahu watacaala dikriga alleh inaad badiso oo maalmahaasi aad alle subxaanahu watacaala xusto oo aad ducada badiso qur-aanka akhriso yudkaru fiiha smullaahi yudkar smullahi fi ayaamin macluumaat alla magaciisaa la xusayaa maalmahaas la garanayo nebigu sal alay slam xadiiskan hadda ka hadlayna wuxuu leeyahay ma min ayaamin acdama cinda allahi walaa axaba ilayhi walaa axaba ilayhi alcamalu fiihina min hadi alayaami alcashara maalmo alla subxaanah watacaala agtiisa kaga weysa maalma ma wax uu ka jecel yahay camal la sameeya maalmahaasna ma jiro ee fa aktiruu fiihina atakbiira waa takbiirta waa dikriga alle subxaanahu watacaala allahu akbar weeye allah weyn badiya tahliisha badiyo laa ilaha ila allahda badiya taxmiidka badiya oo alxamdu lilaahida badiya waa ishaaro alle subxaanahu watacaala uu noo tilmaamayo maalmahaasi inaan kaga faa'idaysano dikriga alle iyo xuskiisa qur-aanka akrintiisa waxyaabaha looga faa'iidaysanayo waxaa ka mida qofku inuu salaada nawaafisha nooc kastoo cibaado ah horta inuu la yimaado cibaadooyinkii wax ka mid aan tirinaynaa waxaa ka mida salaadaha sunnooyinka waajibaadkii inaad horta meel iska dhigto mar kastaba aada salaada waajibka aada tukato waxa weeye oo wax diintaadi ka mida weye salaad la-aan waa diin la-aan oo qofka ma diintu ka baxay oo waa gaaloobay mise weli waa ku jiraayo dembigii dembi u weynaabuu ka dhacay oo gaalnimada ka sokayey waa la isku haystaa saa darteed qofka aan tukanin islaamkiisa calaamatu su-aal baa ku jirta waxaa laga hadlayo waa salaadaha sunnooyinka ah weye salaadaha sunnooyinka marka maalmahaas inaad badiso ayaa loo baahan yahay waana maaragtay waxyaabaha allah subxaanahu watacaala uu ku jeclaado qofka ayay ka mid tahay nebiga sala allahu alayhi wasalam isaga oo saxaabiga maaragtay thawban ka warinahayo wuxuu leeyahay nebiga ayaan weydiiyey marka wuxuu yidhi calayka bikatrati sujuudi lilahi waxaad maaragtay laazimtaa inaad allah subxaanahu watacaala sujuudda u badiso fainaka laa tasjudu lilahi sajdatan ilaa rafacaka allahu biha daraja ma jirto sujuud aad alle subxaanahu watacaala ula timaado haddii aad la timaado darajo ayaa kor lagugu qaadaa wa xuta canka biha khatii'a dembina waa lagaaga qaadaa imaam muslim baa warinay qofka marka caadiga ah ood sunno caadiga la timaado halkii sujuudba dembina waa lagaaga qaadaya oo lagaaga tirayaa darajadaadana kor baa loogu qaadaya jannada aad ka gelayso iyo darajooyinkaad agtiisa ka leedahay saa darteed qofka nawaafisha iyo sunnooyinka inuu badiyo sideeda caadi bay maxbuub u tahay oo la ogol yahay oo sunno wanaagsan ay u tahay markii ay maalmahan tahayna way kasii fiicantao ajarkeedii darajooyinkaagiibaa badanayo kor loo qaadayo dembigiyo lagaa tirayo waxaasoo dhan baa meeshii soo gelayo wey waxaa ka mid ah in maalmahaasi tobanka ah dhexdeeda maalinta weliba yooma naxriga maalinta tobnaadka ah ee iidda ah qofku uu gowraco saasoo kale udxyo uu gowraco ayadana maaragtay waa acmaasha alle subxaanahu watacaala loogu dhowaanayo qofkii udxyogooda dunuubtiisa dhiigga intuusan dhulka ku daadan ba maaragtay dembigiisa hoobanaya saa darteed qofkii udxiyada gowraca dembi dhaaf weyn buu helaya culimmada ha isku khilaafaan ma waajib baa mise waa sunno adiga mid ay noqotaba inaad dembi dhaafkaasi raadsato waa wax muhiima oo loo baahan yahay wey sadaqada caadiga ah oo maaragtay maadiga iyo midda macnawigaaba in maalmaha badiyo allah subxaana wa tacaala qur-aankiisa in la sadaqaysto mar walba wax la sadaqaysto alle hortii wax la hormarsado waana la amray maalmahaasna marka kumaba sii jirtaba way kasii daran tahay dad badan ayaa maaragtay baahan dadka qaraabadaada ah ka bilow qofka qofku wixiga ka bilow waxdaasi ku sadaqayso ma khayrka iyo meelaha khayrku ka jiro maaragtay madaarista meelaha tacliinta masaajida wax alla wixii khayr a meesha lagu qabanayo yaan lagaa badinin man da aladii yuqrid allaha qardan xasana fayudaacifahu lahu walahu ajrun kariim ajr wanaagsan buu leeyahay waa loo laalaalaabaya wax ulbaxsado allah subxaana wa tacaala dunuubta ayuu uga tirtirayaa wuxuuna leeyahay calaa kulli muslimin sadaqa xadiis uu ku leeyay nabiga sal alay wasalam marka waxay dhaheen yaa nabiy allah faman lam yajid qofkaan marka wuxuu yidhi nabigu sal alay wasalam yacmalu biyadihi nafsahu wayatasadaq wuu shaqaysanayaa naftiisu ku anfacayaa oo bilashii kaga wuuna sadaqaysanayaa qaaluu marka waxay yidhahdeen qofkaan shaqo helin oo aan waxba haysana asagana ma sadaqaa laga rabaa marka wuxuu yidhi nabigu sal alay slam yuciinu da alxaajati almahluuf qof dhibaataysanoo xaaje iyo dan haysa buu caawinaya waxa weeye qof baad wax ka caawisay waxay noqotaba uusan aqoonin luqad baad ka caawisay waa sadaqada nooc ka mida wey haddii uusan helinna wuxuu yidhi nabigu sal allau alay wasalam falyacmal bilmacruufi waliyamsik can ishari wanaagga ha sameeyo shartana ha ka haro faina lahu fa inaha lahu sadaqa ayuu yidhi nabigu sal alay slam waa xadiis bukhaari uu warinayo wey waxaa ka mid a waxyaabaha alle loogu dhowaanahaya maalmahaasi soonka ayaa ka mid a allah subxaana wa tacaala camalka la sameeyo camaasha ugu jecel yahay waxaa ka mid a soonka wey soonkana allah subxana wa tacala wuxuu yidhi camal kasta bini aadam baa la ilaa soonka maahane soonkana aniga ayaa leh waana ku abaalmarinaya waxaa marka ka mid ah nebiga sal lla alay wasalam xadiis laga wariyey inuu saddexda sagaalka dilxija uu soomi jiray yowma caashuraa inuu soomi jiray inuu soomi jiray itna maalinta isniinta iyo maaragtay khamiista inuu soomi jiray waxyaabahaas oo dhan waa xadiis laga wariyey wey marka haddii aad tobanka ugu horreysa soonto sagaalka ugu horreysa oo maalinta tobnaadka ma soomi kartid waa maalintii iidda wey laakiin sagaalka ugu dambeysa inaad soonto ugu horreysa inaad soonto waa sunno wey haddii aad aad maalinta aadan soomin tobanka sagaalkaasna hayaysan kaa tegin maalinta sagaalaadka ah ee yowmu carafa ah oo nebigu sala allahu calayhi wasalam markii la weydiiyey siyaama yowma carafa wuxuu yidhi nebigu sal allau alay wasalam yukafaru sana almaadiya waalbaaqiya sanadii lasoo dhaafayo midda soo socota dunuubtii ahayd baa lagaaga dhaafayaa laba sano oo dembi dhaafa ayaad halkaas maalin soonkeeda ku helaysaa habeenkii la tukado qiyaamuleylka oo aad maaragtay gurigaaga ku tukata iyadana ajar badan bay leedahay waxa weeye waa waxyaabaha allah subxaana wa tacaala loogu dhowaado qofkii awooda cumrada iyo xajka oo markaasi maaragtay ayaantaas dilxija oo xajkii aado cumraysta iyadana kale oo fadligeeda ayuu leeyahay aanna meeshaan lagu soo koobi karin acmaashaas iyo kuwo kaloo badan waxaasoo dhan waxaa ugu muhiimsan walaalayaal qofku inuu alla u toobad keeno oo alla u soo noqdo dunuubtiisa alla subxaana wa tacaala uga soo noqdo saddex arrimood uu la yimaado inuu dunuubtii ka shallaayo in uu go-aansado inuu ka go-o dunuubtii iska joojiyo inuu go-aansado inuusan dib dambe ugu noqonaynin hadday xuquuq bini aadam tahay inuu u celiyo waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha alle loogu dhowaado maalmahaasi haddaad marka dunuub geli jirtay ka faa'iidaysa maalmahaas alla subxaana wa tacaala u toobadkeen dunuubtaadii ka dhexbax maaragtay khayrkana ayaan lagaa badinin وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين